halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oad naga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bartaana kuleyna internetka ciwaankaygu yahay v o a somaly com
galab wanaagsan dadkana dhegaysanayo dhammaantiin waa maalin axada bisha bishuna ay tahay toddoba-iyo tobanka waa bisha may sanadka laba kun shan iyo tobanka idaacaddeenana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen furre
nidaamka soomaalida oo qabiil buu ku dhisan yahay koob iyo toban qabiil baa loo samaynayay sideed ka mida odayaashoodu waa xariisan yihiin saddex ka midahoo dacwooyin qabtay baan shantii maalin oo lasoo dhaafay la joogay in badan oo kamidana waa isla soo dhadhaweynay waa isla xalinay inna waa noo dhiman yihiin waa laga yaabaa nin oda dhaqameedu markii nin kale la xareeyo inuu asaga u qaatay in asagii laga tego asagu u saxnaa kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka jawaabay cabasho ku aadan shirka maamul samaynta gobollada dhexe oo ay ka soo yeereen qaar ka mida odayaasha dhaqanka
waraysi ku saabsan ayaad goordhow maqli doontaan qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah soomaalida ku nool gobolka minnesota oo dadaal ugu jira sidii ay qorshe xabsiga looga soo saaro ugu heli lahaayeen ku dhowaad lix dhallinyaro soomaali maraykana oo ku jira xabsiyada dalkan maraykanka barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa balse dhegaystayaal marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax ka dhacay magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan qaraxan ayaa waxaa lagu fuliyey gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaasoo la sheegay in lala maaganaa kolonyo baabuur ay wateen saraakiil ka tirsan howlgalka booliska midooda yurub ee tababaro booliska dalkaasi afghanistan mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba ay u badan yihiin shacab maraya goobta uu qaraxu ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in dadka dhintay ku jiraan laba haweena oo goobta uu qaraxu ka dhacay marayay labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasay ku jiraan haween iyo carruur ururka daalibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta oo axada ka dhacay magaalada kaabul ee caasimadda dalka afghanistan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa gaaray kuuriyada koonfureed halkaasoo arrimo caalami ah kuwa gobol iyo kuwa xiriirka ah labada dal uu kala hadli doono madaxweyne baginiyi iyo wasiirka arrimaha dibadda yung yung c waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah barnaamijka hubka nucleerka ee kuuriyada waqooyi iyo booqashada madaxweyne baag u qorshaysan inuu ku yimaado dalkan maraykanka bisha soo socota galinkii hore maanta oo axad ah ayaa madaxweynaha shiinaha jinping waxa uu ugu sheegay keeri magaalada beijing oo ay ku kulmeen in uu isna si weyna u dhowrayo booqashada bisha sebtembar ee soo socota uu ku tegi doono maraykanka iyaga oo isagoo buu yiri aaminsan in maraykanka iyo shiinuhu ay ka wada shaqayn karaan xiriirka labada dal oo horumara master keri ayaa bogisa twitterka ku sheegay kulankaasi kadib in labada dhinac ay isla soo qaadeen arrimo waaweyn oo wax ka tari kara xiriirka labada dal xukuumadda dalka masar ayaa maanta xukun daldala ku fulisay lix nin oo horey loogu haystay inay dileen askar sannaddii labadii kun iyo afar iyo tobankii raggan ayaa maanta oo axada lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada qaahire ee caasimada dalka masar kuwaasoo la sheegay inay ka tirsanayaan koox hubaysan oo weeraro ka geysata buuraha siinai kooxdan ayay dowladdu ku eedaysay inay fuliyeen weeraro halisa kadib markii la afgembiyey madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi kaasoo isagana shalayba lagu xukumay xukun dila hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee amnesty international ayaa xukunkaasi ku tilmaamtay mid xaqdarro qayaxan ah hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in horey saddex ka mid a ragga maanta la deldelay markaasi xukunkooda laga baaqan karay maadaama xilliga falkaasi u dhacayay ay ku jireen xabsiyada dalka masar madaxweynaha dalka burundi biera krunziza ayaa markii ugu horreysay ka soo hor istaagay dadweynaha tan iyo iskudaygii afgambi ee toddobaadkii hore waxa uu haddana maanta ah wariyaasha ku salaamay aqalka madaxweynaha ee ku yaala caasimadda bujumbura hadal uu raadyaha ka jeediyey maalintii jimcaha ayuu madaxweyne krunziza ugu mahadceliyey xoogaga ammaanka inay hor joogsadeen afgembiga militari ee la doonayey in isaga xukunka lagaga tuuro
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad warkan ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaanaysa shalay ayaa qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalaya shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud ay sheegeen inay ka baxeen shirkaasi iyagoo ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay faragelin ku hayso shirka islamarkaana aan markaasi laga talagelin hanaankuu shirka u socdo haddaba waxaan khadka taleefonka ee magaalada cadaado kula xiriiray ugaas axmed barre cali taakoy oo ka mid ah odayaasha beelaha dega goboladaasi ayaan weydiiyey sida uu shirku u socdo iyo waxa ay tahay aragtidoodu
shirku wuxuu marhayaa inaan laysku afkaran qaabka uu soo socdana aan heshiis lagu ahayn buu hadda marhay waan gartay maxay yihiin marka in ugaas caqabadaha hortaagan ee keenaya inaan shirkaba lagu heshiin iyadoo waqti dheer u qaatay in laisfahmo qolada hortaagan qodobka koowaad waxaa weeye shirka markii maamul sameynta laga furay degmada cadaadood madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay in shirka waxa wadahayo o hogaaminahaya ay yihiin odayaalka dhaqanka taas oo madaxweynuhu markuu saas leeyahay misna qaynuun iyo dastuur u degan ay tahay in odayaasha dhaqanka iyo qabiilooyinku shirka ay hagaan ku heshiiyaan ku xisaabtamaan qaybsadaan ergadooda markay saas ay u hosfiyaanna shirka haddii alakulmiya saas lagu dhiso arrintii saas tahay qodobka koowaad waa ay dabamartay kumana socoto haddii alakulmiya qaab waxay ku socotaa qaab dawladdu wadato oo dawladdu shirka hagayso oo guddigii farsamada iyo wasiirkii arrimaha guduhu ay hagahayaan shirkii oo qaab dawliga ay ku socoto ee qaab dhaqan iyo qaab qabiil iyo xisaabtan qabiil midna aysan ku socon qodobka koowaad taasaa sabab oo ah shirku inuu qabsoon waayo si rasman u qabsoon waayo ugaas haddiiba aad tiri madaxweynuhu wuxuu si rasmiga u sheegay in ugaasyadu ay hogaanka hawsha qabtaan yaa marka hortaagan ood leedahay jidkii bay naga hortaagan yihiin aan wax ku qaban lahayn amaawiilkii madaxweynaha amaba qaynuunka ahayd yani kuma socdaan ku iri meeshuu ka bedelmay na ade anagu ma garanayna laakiin haddii alakuma wiilkii madaxweynaha sheegnay ama wiilkan tamboo socotana ama madaxweyney ka timid ama haddiirkubay ka timid hawshii inaysan sidii ku socon ama madaxweynuhu markii hore ku dhawaaqay in maamulka maamul sameynta gobolada hagitaankooda iyo mirjacooda ay leeyihiin odayaasha dhaqanku midbu sidaas hayna inaysan ku socon baan kuu sheegay ee ay ku socoto maamul dawli ah oo wasiirka arrimaha guduhu hormuudku yahay gacana ay u yihiin nimankii haddii la kulmaayo guddiga farsamada oo la xiriira ay ka amar qaadanaya dawladda wakaasoo ku socdaabaan ku waan gartay meeshii ka bedelmay hay weydiin amarkii horena waa kuu sheegay sidii dastuurka nagu dhigahayana waa kuu sheegay inay odayaasha dhaqanku maamulka leeyihiin ayag maamulkiina waa lagala gudbay dawladaana wadataa waan gartay markay rabaan bay haddii ala kudmahayo oday ka dhiganahayaan ninkay rabaan bayna erg erga ka dhiganahayaan ninka iyagu wax yacni dadkii hawsha lahaa oo kale wax uu aysan raalli ku ahayn bay ku socotaa hadda annagoo aragnay oo saas uga digaagsan maa misle sidii ay ku sameeyeen bay annaga nagu dawdeen oo waxaan qayb u lahayn miisaan u lahayn qorshe u lahayn ama beelooyinka horey aan wax ugula qaybsan jirin ama midkaan ay ku saleeyeen aanu ku lahayn toddoba isimo ah ay naga tala jareen intaasoo dhan markii ay timid annagu waa ka istaagno waxaan u aragnay maamulkaas ilaa lagu soo celiyo habkii u lahaa iyo dastuurkuu lahaa iyo dadkii ka talin lahaa iyo dadkii ka xisaabtami lahaa inaan qorshaha hadda uu ku socdo anaan waxba haddaaa qayb uga qaadan laakiin ugaas haddii arrintu ay tahay in markii horeba laydin gacan bidixeeyey maxaad markii hore uga hadli weyseen markii horena ka hadalay markii hore ka hadalay sida uu ku socdo shirku raalli kama nihin baan dhaqankii ahaa shirka haloo soo celiy ka beel ahaan ama markaasi dadka aad matalaysid muxuu yahay go-aankooda ugu dambeynta ee ku aadan shirka hadda socda marka go-aanka ay gaareen beelaha anigu aan matalahayaa waxaa weeye sida hadda shirka ku socdo inaysan uga qaybgalin macnaha taas waxay u taagan tahay shirka waad ka baxdeen anagu shirka maamul samaynta ma diidanin baan ku niri laakiin midaan lagu yaro banaankan ka taagan ta banaanka ugaas waan garanay mowqifkiina ku aadan shirkan welima ku jirtaan mise banaankaad ka istaagteen oo waxaad leedihin shirka kuma jirno arrintaas kala saar kala saaray haye shirkaan hadda wax lagu qaybsaday banaankan ka joogna waan gartay waa taasi waa taas maxaad cabashadiinan maam macnaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma u gudbiseen oo ma tidhaahdeen "Ha- arrintu sida u socoto si wanaagsan maahane waxaa laga qabto waa u gudnay annagu xildhibaanaan leenahay oo dawladda ku leenahay wasiiraan ku leenahay wixii qalad ah oo annaga beel ahaan aanu wadno ayagaa haddii alle ku yahay dawladda noogu jira qabashadeedana ayadaa leh waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa ugaas axmed barre cali taakoy oo ka mid ah ugaasyada habeelaha dega gobolada mudug iyo galgaduud oo khadka taleefonka igu waramayey isagoo ku sugan magaalada cadaado islamarkaana sheegay fikirkiisa ku aadan shirka ka socda halkaasi haddaba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee ka socda magaalada cadaado uu si habsami leh u socdo waxaanay beenisay hadalkaasi ka soo yeeraya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka khadka taleefonka ee magaalada cadaado ayaan goor dhoweyd kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxa uu kaga jawaabayo eedaha ka soo yeeraya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka bismillahi raxmaan iraxiim aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal anagu ilaa maalintii talaadadii lasoo dhaafay waxaan joogay magaalada cadaado oo aan u joogay shirka maamul samaynta mudug iyo galguduud sababaha aan u joogay waxay ahaayeen laba sabab sababta koowaad waxay ahayd haddii dadka kabashada ka qabay qaarkood inaan dhegeysanay kabashooyinkooda waan dhegeysanay meeshan toban qabiil baa maamulkan hadda dadka loo sameynaya waa si garanaysaa oo nidaamka soomaalida ah oo qabiil buu ku dhisan yahay koob iyo toban qabiil baa loo sameynayay sideed kamida odayaashoodii waa xariisan yihiin saddex kamidahoo dacwooyin qabtay baan shantii maalin oo lasoo dhaafay la joogay in badan oo kamidana waa isla soo dhadhaweynay waa isla xalinay inna waa noo dhiman yihiin maamul usameynta federaalka ku salaysan ee hadda dib loo sameynayana runtii maadaama dee dadkan ay muddo kala maqnaayeen oo maamullo yaryar iyo tuulooyin iyo degmooyin ay kala ahaayeen in dadkii la isu keeno waa iska dareemi kartaa in mar walba ay ka jiri karaan aragtiyo kala duwan oo ku salaysan aniga ama lagu yareeyey ama hebel baa lagu badiyey aragtiyadaasaan xalxalinayna kaasi qodob buu ahaa qodobka labaadna waxay ahayd in shirka uu gudbo wejigiisii labaad oo ah in ergooyinkii iyo arrimahaas ay dadku qaybsadaan ayadiina waa la bilaabay haddii ilaa yidhaahdo marka runtii shirku aada si habsame usocodlabu u socdaa wax aan dacwo lahayn ma jiraan Een, marka odayaashan ka kala socda een, qaar ka mid a beelaha ee haddaba shirka bannaanka ka jooga iyagu tabashadooda maxaa ka qabateen waa ka wada hadalnay in badan baan ka fadhiisanay dabcan tabashada waxaa ugu salaysan soobtada nooga soo aaday shirka ama ama ergaha ha ahaato ama hadhow baarlamaan ha ahaatee waa nagu yar yihiin waana arrin laga wada hadli karo mar walba caash marka wadahadalkaasi waana socdaa qaybo kamida waa la xaliyey saan kuu sheegay qaybana waa dhiman yihin haddii ilaa yidhaahdo ilaa berrita xalisugaa waxaad markaa ka warantaa een, qaar ka mid a odayaasha een, waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid a een, maba ahaba sida hadda ay carabka ku dhufteen qaarkood oy v o edu la hadashay in een, lagu yareeyey kuraasta een, maamulka meesha ka soo bixi doon laakiin waxyaabahay farta sida aadka ugu godayaan waxaa ka mid a in dowladda soomaaliyeed ay faramaroorsatay shirkaasi iyo qaabka uu u socdo maxaa arrintaa uga jawaabaysaa odowa waa mahadsan tahay runtii arrintaasi su-aashaasi meesha aada iguma jirto meeshan hadda qaybta la qabtay shaqada waa in oda dhaqameed la xareeyey odayaal dhaqameedna dawladdu ma samayn karto oo dee dadka iyo dhaqankooda iyo dawladdu uma samayso waa dad waa soo jireen dhaqanku marka dee waa laga yaabaa nin oda dhaqameeduhu markii nin kale la xareeyo inuu asaga u qaatay in asagii laga tego asaga u saxnaa oo dee oda dhaqameedyadu ayaga qaarkood siyaasadda waddankan ee khilaafka ka jira oda dhaqameedyada ruuxooda waa gaarsiisan yahay laakiin dee dawladdu midnaba marnaba faragelin noocaas leega ma samaysan cidna dadaysan kaysan umaysan xaraynin marka dee qofka aan xaraysnayn oo qofka xaraysan waa dhici kartaa inuu yidhaahdo annaga keel saxdaa nabama xarayn laakiin qofka aan xaraysnayn oo xaray oo banaanka jooga kuma doodi karo dadkii saxda ahayd ma aha iyo waa yihiin lama gaarin weli arrintaas marka maxay kula tahay sababta odayaasha qaar ay farta ugu godayaan mar waliba in dowladda federaalka ah ay shirkani ay lug ku leedahay oo iyadu ay u wajahayso mar waliba qaabkay doonto ay u jahaynayso shirka eedu aada caasha waxay ku fiican tahay inay sal ay ku fadhiso marka dee eedaasi dabcan waa kuu sheegay oo qofkii asagoo haddii laga tegay soomaalidu weli isu garaw waa ku yaryahay oo inta qofkii haddii laga tegay waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maxaa la iiga tegay oo saxaafaduna waa iska fududahay waayahan caasha adinka ruuxina aan dhankiina kusoo laadmo dee verification ma jiro iyo qofkan haw sida uu u yahay qofkii saxda ahaa ee aheyd inuu su-aashaan qabo marka dee su-aalahaas waa jiraan waana waana xalinayna sidaan kuu sheegay aad iyo aadna waa umahadsanta waa tahay ugu dambeyntii marka eh, odowa markaad fiiriso en, kulankan iyo laga soo bilaabo maalintii ugu horeysay ee shirkan lagu dhawaaqay maamulka lagu sameynayo gobolada dhexe iyo mudug iyo bal eedaha ay soo jeedinayaan qaar ka mida beelaha iyo siday wax u socdaan markaad fiiriso oo marba ay beel gadoodeyso la xalinayo haddana tu kale ay soo baxayso markaad fiiriso en, ma kuu muuqataa in muddada aad u qabateen kulankan in maamul loogu sameeyo en, deegaanadaasi inuu ka soo bixi karo maamul loo dhan yahay oo lagu wada qanco waqtigii loo qabtana uu ku dhaco Eh, dadaalkeena anagu wuxuu yahay runtii waad ka wareysaa heshiiskan waxaa saxiixay in eh, waxaa la saxiixay sanadkii hore waxaa saxiixay saddexda maamul maamul ee ka jiray dhulkan ee mudane iyo xeeb iyo maamulka eh, galmudug iyo maamulkii ahlusunna waljamaaca Eh, ilaa juulay sanadkii hore buu ahaa in shaqadan lasoo qabto annagu waxaan bilownay bishan abriil eh, dhaxa- dhexdeedii hadda bil buu socdaa waad ka dareemi kartaa oo eh, intii loogu talagalay ka badan buu socdaa shan iyo toban maalmood baa loogu talagalay annaga qiyaaskeenu waxa ay tahay hadduu wakti ku darsadana wakti aad u badan kuma darsan doono arrimaha waaweyn oo de dadka siyaasiyiinta ahaa eh, sida nimankaas aan kuu sheego heshiisyada saxiixayna waa xalinay arrimaha eh, qabaailka qaar ay qabaanna waa mas-uuliyiintoodiyaan nahay oo dadka inaan arrimahooda kala xalinana mas-uuliyadooda baa nala saaray waana annagaana nala weydiinaya Eh, runtiina dawladdu sida ugu fiican in meeshan maamul xalaala oo la aaminsan yaho dadka kuwada qanacsiyi kasoo baxa weye mas-uuliyadeedu waana sababta aan halkan ugu soo laabanayo tiraka dhowr jeer oo dee mar walba inaan hubino eh, habsami u socodka shirka marka insha allah waa rajeynayna aada iyo aad baad umahadsan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo goor dhoweyd khadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan cadaado
waa tahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan soomaalida ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa dadaal ugu jira sidii ay qorshe xabsiga looga soo saari lahaa u heli lahaayeen ku dhowaad lix dhallinyaro oo soomaali maraykanah oo ku jira xabsiyada dalka maraykanka kuwaasoo lagu eedeeyey inay damacsanaayeen inay u safraan dalka suuriya haddaba saare cabdi axmed ayaa warbixintan iskugu kansoo duuday islamarkaana inoo soo jeedinaysa kadib kulan ay yeesheen xaakiimka maxkamadda michael davis qaar ka mida ehelada dhalay carruurta iyo sidoo kale jaaliyadda soomaalida ee magaalada minneabolis ayaa wuxuu u jeediyey xaakiimku inay la yimaadaan ehelada iyo sidoo kale jaaliyaduba qorshe u oggolaanaya dhallinyarada xirxiran inay joogi karaan bannaanka inta maxkamadeyntoodu ay ka bilaabanayso ayna sii wadan karaan howlahooda shaqo iyo waxbarashadooda sadiiq warfaax oo ah madaxa ururka qurbajoogta soomaalida kana mid ah dadka dhallinyaradaasi u dhaqdhaqaaqayay ayaa sida tan ii sheegay kulankii oo maxkamaddu ay lahaayeen eh, wiilashii soomaaliyeed ee lagu eedeeyey inay u socdeen ah, waddanka suuriya Eh, ninka xaakinka ah eh, wuxuu ahaa nin ka duwan xaakinkii hore oo wiilasha eh, en- en- en- xukumay wuxuu ahaa xaakin macquul ah oo tusay en, sympathy ama inuu ka xun yahay eh, maaragtay waalidiinta eh, en, meeshii maalinta yimid marka wuxuu codsaday eh, judgeku wuxuu dhegaystay kiis kiis wuxuu yidhi en, ereygu isticmaalo waxay ahayd this is not black and white macnaha en, waa arrin wuxuu ka waday eh, culus oo dhinac kasta u gedgedami karta uu fahmi karo meesha qoysas ka imaanayaan in dhibaatadu ay maaragtay ay ay wax ay ay wax aada u culus tahay Eh, laakiin wiilashan ay yihiin wiilal en, ay haysta clean record oo weligood hore dembi u gelin en, qaarkoodna ay shaqaynayeen oo fam- familadooda u shaqaynayeen Eh, qaarna ay jaamacado iyo iskoola dhiganayeen qorshahan oo ah midaanan weli la ogolaanin ayse ka fakarayaan jaaliyadda soomaalida iyo waalidiinta dhallinyaradaasi dhalay ayaa haddii uu dhaqan galo wuxuu u ogolaanayaa inay dusha kala socon karaan dhallinyaradaasi dhaqdhaqaaqooda waalidiintooda iyaguna ay heli karaan fursado ay bulshada dib ugu soo noqon karaan mar kale ayuu sadiiq warfaa ii sharaxay marka george michael davis waalidiinta puntland markuu dhegaystay ah, wuxuu ku yidhi en, isaga iyo qaybtiisa probation officerka en, iyo maxkamadda iyo wuxuu ka codsaday jaaliyadda oo ah jaaliyadda soomaaliyeed in la- in dib loosugu noqdo oo la fiiriyo qorshe qorshahaas oo la keeno oo macnaheedu yahay in wiilasha ay banaanka joogi karaan inta maxkamadooda ka bilaabanaya jirnaa oo waxaa ku jirnaa draft processkii qorshahaas wuxuu noqon doonaa qorshe ka kooban saddex waxyaabood aan jeclaan lahaa oo ah spiritual guidance in counseling inay iyo mataqaana iyo inay maaragtay waxbarashadoodii ay sii wadan karaan dhalinyarada dhalinyarasaan kuu sheegay qaar baa jaamacado ku jiray haddaba ehelada dhalay dhalinyaradan ayaa waxay u arkaan in haddii uu hirgalo doonistan wakhtigan ay ku doonayaan qorshahan cusub inay meesha ka saari karto in dhallinyarada ay xabsiga isaga jiraan ayna fursad u heli karaan si looga dhaqo dhallinyarada dembiyada lagu soo eedeeyey ayna u heli karaan waxbarashadoodii iyo bulshadii oo ay kasii mid ahaadaan ayaan maxamed faarax oo ah hooyo leh toddoba carruura ayaa laba ka mid ah lixda dhallinyarada oo mida ay dhashay midna ay habaryar u tahay waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada xirxiran waxayna ii sheegtay inay aad u soo dhoweynayaan dadaalada ay wadaan jaaliyadda soomaalida xubnaha ka midka ah aad baan abbay maxaa ugu faraxsanahay wixii annaga wax noo qabanayo oo dhan oo seerkayna taagan aad ay ugu mahadsan yihiin sida wax noogu qabanayaan aadna waan ugu faraxsanahay abbaayo marka haddii ilmaha wakhtigan laga yeelo halfweyga waxaa la leeyahay oo gurigooda loo ogolaado inay waxbartaan loo ogolaado xabsigii laga soo saaro maxay ka caawin kartaa oo ay ka bedeli kartaa noloshii hore walaale wax badan bay ka bedeli kartaa because xabsi waa la iska ogyahay dhibkiisa iyo efectiga carruurta uu gaarsiinayo hadhow xitaa ka maale markay soo baxaan waxaa laga yaabaa inaysan shaqooyin xitaa aysan si fiican ayna u helin marka maasha allah kolley wiilka walaalkay sadiiq warfa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inta kiistan ka qayb qaadanaysa oo dhan oo rabta inay talagarayso inayna caawiyaan abaayo lixdan dhallinyarada ayaa afar ka mid ah waxaa laga soo qabtay magaalada minneabolis oo lagu xiray halka midka kalena lagu xiray san diego iyadoo lagu eedeeyey inay si qarsoodiya uga safrayeen dalka maraykanka ayna ugu socdeen dalka suuriya si ay ugu biiraan kooxda isis waxaase tallaabada xaakim michael davis uu wakhtigan soo jeediyey ay u eg tahay mid haddii ay hirgasho waalidiinta dhallinyaradaasi dhalay ay fursad u heli karaan in dhallinyaradooda ay ka meeraan dhibaatooyinkii lagu eedeeyey iyadoo la sheegay in dhallinyaradaasi intooda badanna aysan wax dembiyo horay u gelin fursadnay u heli karaan inay dib bulshadii ula soo qabsadaan aad ba u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ka hadlaysay soomaalida ku nool gobolka minnesoto ka tashanaysa sidii dhallinyarta xabsiga looga ilaalin lahaa welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosana waxay idinkaga imaanaysaa magaalada washington kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
waxana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha kala duwan ee gobolka ee dhinaca amniga horumarinta iyo bulshada sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doonaa marka ugu horeysa mudane kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha mudane madaxweyne taniyo markii lagu doortay oo xilka lagu doortay maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed maxaa kuu suura galay in aad gobol goboladaasi guud ahaan aad ka qabato bismillahi raxmaan ir alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta runtii wax badanna waa noo suura galeen kuwo badanna waa ilaahan ka baryeynaa intii noo suura gashayna waa iyo inta dhiman ilaahay inuu noo fududeeyaan ilaahay ka baryeynaa inaga kolley degmooyin badanna waa tagnay oo go saddexda gobol ku yaalo anagoo fiirinayno xaaladoodii ammaanka inay wax badan laga bedelo inaan aada ugu shaqeynaan rabno haddii ilaahay laga helo runtii dhibaatooyin badan waa iska jiraan oo runtii dalku sida uu yahay oo saddexda gobolna ay kamid yihiin gaar ahaan dhibaatooyinka shabaabka aada u jiraa laakiin runtii mahadyaa ka gaarto ciidamada amisooma walaalaheena oo noo soo gurmaday iyo ciidamada kuwa dawladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugadina dadaal badan ay sameeyeen marka waxyaalo badanna waa noo qabsoomeen kuwo badanna waa sugeynaa insha allah
gobolka waxaa jooga laba ciidan oo kala duwan oo inkastay amisom wada yihiin haddana kuwa ethoobiya waxay u badan yihiin areada gobolka baay dhinaca kalena kuwa amisomtaa jooga iyagana waxaan ognahay inay sectors kale leeyihiin ama waaxo oo aysan isku qeyb hoos tegin sidee arintaasi aada u xalisaan runti anaga wax dhibaataa kuma qabno kuwa ciidamada walaalaheen etoobiya oo amisom ka tirsan waxay joogaan ba iyo bokolay joogaan dadaalo badanna way ka wadaan oo wax dhibaataa haba yaraatee kama jiraan wixii karaankooda way qabtaan magaalooyin dhiman iyo degmo dhiman iyo tuulooyin iyo meelo badan way iska jiraan oo hadda la rabo in un hadda laga xoreeyo cadowda nabadiidka ah oo dawladiidka ah oo ummadda soomaaliyeed xumaadka iyo dhibaatada ku hayo dhinaca kale shabeellada hoose ciidamada amisom oo walaalaheen waxa u badan inkasta ay burundin wax ka joogaan waxa aada u jooga dowladda uganda dadaal badan bay wadaan ayagana kulley meelo badana waa xureeyeen kuwo badan waa u dhiman yihiin wax dhiba kuma qabno anaga labada ciidan joogistooda inkastoo dalku dhibaatooyin badan ay ka jiraan dhibka ugu badan oo jiran waxawaaye isku socod la-aan oo degmo degmo gudbi karin oo dalkao dhan ba uu ku jiro xabsi kor ka furan uu yahay taasina kulley hadda dadaalka ma yara dhinaca amisom oo walaalaheen oo dadaal badan wadaan hadday etoobiya yihiin hadday uganda yihiin hadday burundi yihiin hadday jabuuti yihiin dadaal badan ay ka wadaan iyo ciidamada dowladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda ayagana dadaalo badan wado haddana la rajeynayo ciidamo isku dhafa oo soomaali oo dhan ka kooban oo dad dalka nadbeeya dadka o dhan dalka oo dhanna isku fura oo dhibaatada ka saara la rajeynayo iyo ayagoo kaashinaya ciidamada amisom oo walaalahan ah waa mahadsantahay madaxweyne dhowaan waxaa soo dhistay golo wasiiro oo ilaa soddon ka kooban waxaa jira warar sheegaya inaad damacsan tahay in tiradaasi aad soo yarayso ilaa shan iyo toban aad keento ma jirtaa qorshahaas
wallahi horta anaga sagaal iyo labaatan wasiir waaye maadaama dib u heshiisiin iyo waxyaalo badan ay jiraan dalkan hadda la rabo in laga shaqeeyo oo tuulo walba iyo degmo walba la tago dalkii lagu socdo annaga hadda maamulka iyagii kulley xoog badan ma jiro laakiin waxaan ku dadaalo hayna inay wasiiradu ay inta baxaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada ay tagaan oo dadka ay ogaadaan xaaladda ay ku noolyihiin si ay ula qaybsan lahaayeen marka wasiiradu badnaashooda waa un dib u heshiisiin dib u heshiisiintaasaana ku kabaynaa wax dhibaataana laguma qabo shaqo badanna way wadaan waxaana rajeynaynaa inay insha allah biidn illahi alkariim ay horumar badan iyo ay keenaan ayagoo xogogaalnimadoodii iyo dadaalkoodii ay la kaashinayo
waxyaabaha aasaaska u ah mudan ee la sheego inay aasaaska u yihiin jiritaanka maamul goboleedyada waxaa ka mid a dhismaha baarlamaan soo doorta hadhowna mas-uuliyiintii idin bedeli lahayd maadaama adinka beelihii odayaashii beelaha wakiilo ka socdaa idin soo doorteen halkee marayaa qorshaha sameynta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed
runtii qorshahaas meel fiican buu marayaa odayaasha dhaqanka oo dowladana markii horeba soo dhisay oo dadaalkooda kusoo dhisay dowladii soomaaliyeed oo baarlamaanka federaalkana soo dhisay haddana dhisay maamulkan hadda aan madaxda ka ahay soo dhisay oo kulley oo u leh karti iyo waayo aragnimo ay wax ku dhisaan baarlamaanku way ku howl jiraan maalmaha soo socdana waxaan rajeynaynaa inay odayaasha dhaqanka oo wada dega saddexdan gobol intay isku yimaadaan inta ay fikiraan ay xisaabtamaan dad gudan karo mas-uuliyadan iyo kuwa mudan marka dad badan oo mudanna kolba waa laga tegi doonaa kuwa mudanna waa la qori doonaa inay inta soo ururiyaan ay xildhibaanadii ay soo xulaan ayaan ka rajeyneynaa waana isleeyahay inay maalmahan dhow ay dhexgeli doonaan oo inay dhamaystiri doonaan ayagoo waa aragnimo badanna u leh
mudan waxaa jira in dhowaan lasoo dhamaystiray baarlamaankii maamulka jubbaland ee kumeel gaarka ah ee aada dariskana tihiin waxaa la sheegayaa warbaahinta qaarna ay soo wariyeen in arintaasi aadan ku qanacsanayn sida beelo badan iyo mas-uuliyiin kaleba aysan ugu qanacsanayn maxaa ka mid a waxyaabaha adigu aad u arkaysay in ay ahayd in loo maro sameynta baarlamaankaasi walahi horta ma waxa la dhiso oo bani aadan sameeya waxunbaa ka dhinaanayo oo lama dhihi karo bani aadan inuu inuu wax walba oo sax ka dhiga ilaahay wixii u sameeyey unbaa samaysan bani aadanka waxunbaa ka dhinaan karo da maamulka ee baarlamaankeeda sida hadda loo sameeyo waxaan u aragnaa si aanan sax ahayn cadaalada iyo deegaan aanan diin inay tahay oo cadaalada aada bogtaan u aragnaa dadka dego oo saddexda gobolla ka tirsan dad badan baa ka tirsan saddexdan lixdan gobol dadka wada dego waa dad wada dhash isdhalay oo isla dhashay oo isku dhex jiro oo isku beel ah marka way isku dhex jiraan dhinacyo badan markii laga fiiriyo marka anaga waxaan leenahay deegaanka laguma salaynin dad baa maroorsaday oo badsaday baan aaminsannahay waxaan rabnay anaga in degmo walbo la xisaabo meeqaa tuulo waayo iyaa dega seese loo kala badan yahay in la yidhaahdo ummadda wax loo qeybiyo ummadda laqan iyo laiswarsado ayaan rabnay laakiin sida muuqato beelo aanan dadka kaga badneen goboladaas inay ay badsadeen xibnihii maamulka iyo dadkuna meel ay matelaan haddii matalaada looga diido dese wax ku ogolaadan way dhib banaane marka waan leenahay anaga maamulkaas in la saxo oo dadka la qanciyo dadka lala hadlo hataa meeshii laleeyahay ninkii wax ka qabo mamasalaadiisa sida hadii sida loo dhigay inaysan ahayn qofkii arkaa in la weydiiyo sababta wax ku dhaliilayo innaga waa u tagnay maamulka walaalaheena deriskeena oo saaxiibadeena madaxweynaha axmed waa u tagnay waa la hadalnay waxaana isku ogeyn oon heshiis kusoo wada gaarnay in dadkan si daacada wax loogu qeybiyo deegaanna wax loogu qeybiyo miisaanka wax lagu qeybinayana uu noqdo deegaan laakiin kala gacayl iyo jeceyl iyo qof la fiixo iyo qof lasoo dhageysta inaysan noqonin ayaan anaga isku ogeyn si ayadeena hadda noogama muuqato
marka wax dambe oo iska waraysiya arrintaasi ma ka samayseen gaar ahaana markii aada isugu tagteen magaalada garoowe
runtii madaxweyne axmed aadaan ugu wada hadalnay asigu kolleyda sidii wax loo qeybiyay qofku ganacsan buu ekaa laakiin aniga kuma ilamama ficnayn dadka deegaankaas dego oo ahalka aan nahayn ayagana aada bay u cabaadayeen waana gaarsiinay anaga dadka siday wax u tirsanayaan hadde anaga nafteedu dalka waxun baan ka garanaynaa sida hadda wax loo dhigay inaysan sax ahayn ayay noola muuqataa waxaan rajaynaynaa inuu maamulka iyo madaxweynaha inaan arrinta iyada ah si dadku ay u walaaloobaan oo dadka ay u wada noolaadaan aanan qofna la riixin haddee qofka xuquuqdiisii mamasalkiisa loo diido asigana wixii uu diidi doonaa dhibaata ay noqonaysa waan rajaynaynaa in intay ku noqdaan arrinkayga ay saxaan waa mahadsan tahay mudan madaxweyne markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aada madaxweynaha weydiinayso aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa idriis cabdi daktar waxaan joogaa magaalada baydhabo uu ku sugan yahay madaxweynaha waxaan weydiinayaa inta xukunka uu qabtay maxaa u diiday in meel fagaaraha uu dadka kula hadlo lixdan iyo sideed jeer ayuu safar galay gudaha iyo dibadda u baxay maxaa shacabka uu usoo qabtay uu usoo kordhiyey tan kale waxaa jirta mar alla markuu magaalada uu soo gelayo ama meel booqasho uu ku tegay isgaarsiinta waa la jaraa isgaarsiintana waa la socdaa e v plus waxaway dadka biil ahaan bay u isticmaalaan jididkii waa la xiraa maxaa kalifay in arrintaas mar walba ay dhacdo waa mahadsan tahay madaxweyne wallahi hordi adigu asigu aduu ii tiriya ani saaxiibkay ani nooga tirsan hadda safarada safarada aniga aan aadan ani horta waxa u badan gobolka shabeellada hoose iyo bokool aan aadaa taasna waxaan u malaynayaa hadda safar loo baahan yahay inuu yahay baan ka aaminsanahay fagaarana dadka waa kala hadlaa oo laakiin maanta waktiga lagu jiray iyo meelaha lagu hadlay kole kolley asigaba waa garan karaa si aan aaminsanahay marka aniga jididna ma xirno intuu sheegaana telefoon haddii la damiyena ani telefoonna ma damiyo waxa hadda oo gooni oo hadda ani aan ka rabana ma jirto marka waa waxa amniga ku saabsan oo waktiga xaaladaas meesha lagu jiro hadde ninka inuu xaaladda inkiro oo waxunan uu iska sheego u rabaa siday u taalaa laakiin hadda aniga safaro lagu daaha iyo meel hadda laga wareego kale waktigu ma helin maba tegin hadda nafteedana baydhaba ma joogeen nin xogaalnimadiis iska yartahay waa hadda nafteeda afgoodan ku suganahay aniga marka afgooyana meelaha in la tago oo maamulkana uu ka jiro oo dadka in lala hadlo dadka lala soo hadlo wax laga soo ogaado ubaahanay kamid tahay waa mahadsan tahay madaxweyne haddii aan dib ugu noqono arrimaha ku saabsan waxaa jira dadka soomaalida ah mudan madaxweyne waa isdhex degaan meelaha qaar sida hadda aad sheegaysid in dad ka tirsan beelaha dega baa iyo bokool dhinaca kalena ay degaan goboladii jubbooyinka iyo gado caqabado ma ka imaan karaana isleedaha mustaqbalka sida awoodaha loo qeybsanayo xuduudaha dadka wada dega ma qabiilaa lagu xisaabinaya ma deegaanaa lagu xisaabinaya see lagu xisaabinaya la aniga wax dhibaato waa iswada leeyihiin waxay kala yihiin waay waxay kala yihiin midna ma jirto xuduudo mashkila ka imaaneysana ma jirtan qaba aniga ninka xuduudda degan waxaa loo baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo mumasalka uu meesha uu ka tirsan yahay oo markaas ay xuduudiisa martay oo sigi maamulka uu ku jiran aniga ma rabno in maamul qabiileed la dhiso maamulka la dhisa waa inuu noqdo maamul goboleed dadkana degaan wax loogu qeybiyaa marka ninka haddii wixii asiga mudnaa la siiyo wax sababa iyo wax argaladaa ka imaan kartaba yaraatee ma jirtaan qaba aniga
mudan madaxweyne adiga ma ku salaysa maamulka aad soo dhisaysid mase ku salayn doontaa baarlamaanka cusub ee soo socda sida aad sheegtay ee aada leedahay waa in lagu saleeya arrinta deegaan
aniga waa dadaali doonaa odayaasha dhaqanka intay soo xisaabtamaan deegaankana ku xisaabtamaan wixii deegaan ay ku keenaan anigana waa la fiirin doonaa awoodda ayagaa iskale ilaahay yaale laakiin anigu taladeyda dhabta ah oo aanan waxaan lagu salaynaynin qabiil lagu salaynayo deegaan cid walbo degana intii ay leedahay waa ogahay bani aadamku inaan la wada qancin karin laakiin iyadoo la dadaala oo la sababeyna qof kastoo hadal keeno soomaalidu xilka kuma heshiiso runtii aada iyo aadaan u ogahay laakiin haddana qofka aniga waa in lala doodi karo wax loo sheegi karo in lasoo gaarsiiyaan qabaa
mudana madaxweyne waxyaabaha aadka loo hadalhayay shirkeenii garowena dabcan aad ka wada hadasheen waxaa ka mid ahaa labada kun iyo lix iyo tobanka adiga gaar ahaan sidee u aragtaa in lagu gaari karo labada kun iyo lix iyo tobanka
laba kun iyo lix iyo toban horta dadaalo badan baa lagu jiraa oo baarlamaanka iyo xukuumadda dadaalooyin badan bay ku jiraan guddiyo badan oo oo constitutionka dhigaya in la sameeyo waa la sameeyey kuwana waa dhiman yihiin waxaan rajeynaynaa xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa shaqada badan u taala inay dhamaystiri doonaan waxaana is leeyahay ummadda soomaaliyeed inay un doorasho geli doonto sida madaxweynuhu marar badanna ku eeayay in doorto haddii qof iyo codkii la gaari waayana hab kaloo la isku doorto oo kii horena ka dimuqraadisan oo xoogaa ugu dhow oo mamasalaada dadka wax dooranayo kuwii hore ay ka badiyiin in la gaari doono haddii niin wanaag lagu shaqeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda ay shaqeeyaan anigu saasaan ka aaminsanahay inay doorasho dhici doontaan aaminsanahay laakiin duruufaha hadda jira marka la fiiriyo muddada yartaahay hartay ma is leedahay doorasho qof iyo codob waa ay dhici kartaa haddayse dhici weyso maxay tahay tallaabada kale ama optionka kale la haysto in loo gudbi karo wallaahi horta optionkani hadda inaan ka hor dhaco ma rabo kolley hay-adaha dastuuriga iskale ayagaa sheegi doona guddiga doorashada waa la sameeyey wax badan horta guddigaasaa sheegi doona inta kalena baarlamaanka iyo xukuumadda ay sheegi doonaan aniga waxaan aaminsanahay un haddii aan waayo aragnimadeyda iyo intii aan roadmapki kasoo maray aan ku noqdo haddii qof iyo codkii la gaari waayona wax soomaalidu ogolaato oo tii horena ka horumarsan in la gaari karaan aaminsanahay aniga meelaha aasaasku u ahaa dowladda soo socota waxaa ka mid ahaa iyo tan hadda jirto ee la haleeli waayey abarhouska ama golihii sare marka maamul goboleedyada ayayna ahd inay ka yimaadaan maamul goboleedyada muddadaasi inta harta inta ku dhismaan ma is leedahay waa la keeni karaa xubno aqalka sare ah
taas aada iyo aadaan u aaminsanahay insha allah waana la gaari doonaa waana la heli doonaa sababtoo hadda maamul goboleedada inbaa dhisan inta dhimanna dowladda federaalka dadaal badan bay ka wadaa inay maamuladaas ay dhismaan kuwana hadda waxaa isleeyahay waaba lagu dhex jiraa wayba dhadhow yihiin kuwa kalena kolley un dowlad xukuumadda way wadaa habkii dadka laisugu keeni lahaa guddiyada sida loo sameyn lahaa marka waa isleeyahay kuwaas wakti dhow bayba dhamaystirmi doonaan aqalka sanena waa la heli karaa markay kuwaas oo dhamaystirmaan mudane caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed waa magaalada baraawe goormaa is leedahay maamulkaaga oo adiga ah ugu horeyso magaaladaasi waa ay degi doonaan oo ay suuragal idiin noqon doontaa
insha allah wakti dhow aan rajeyneynaa aniga haddaba wasiiraha mar walba tago anigana laba jeeraan tegay xoogaa hadda waxuu noogu daran in meesha la helo maadaama waktiga jidadka iyo dhibaato badan ay ka jirto hadda maanta inta jid lagu socdo iyo inta daalad lagu socdo inta daalad lagu socdo ay badan tahay annagana aan rabno meesha oo maamulkeega uu fariisanayo in meel international communitydu ay maalin walba ay soo booqan karaan oo horumar iyo talo iyo wax walba la imaan karaan marka garoonka diyaaradaha xoogaa naga dhiman waana rajeyneynaa hadda in caalankana nagu kaalmeeyo garoonka diyaaradaha la dhamaystiro markaas insha allah waa degdegaan u guuri doonaa waana isleeyahay wakti dhow ayna noqon doontaa biidin illaahi ilkariim waa mahadsan tahay mudan madaxweyne waxaan siinayaa markana dhegeystayaasha walaal magacaaga meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabta madaxweynaha inaa weydiiso
bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed aadan dedow waxaan joogaa magaalada baydhabo marka hore waxaan salaamaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane sheekh xasan sheekh aadan marka labaad waxaan kaloo salaamaa radio v o a iyo shaqaalihiisa iyo adi iyo adigoo weliba falastiin ah su-aasha aan rabo inaan weydiiyo madaxweynaha waxay tahay su-aasha koowaad aan weydiinayo waxay tahay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed nuquladiisa nuqul kamid ah wuxuu waxaa ku xusan in la dhiso golaha baarlamaanka lana magacaabo madaxweynaha muddo afartan shan cisho kadib maalinta la doorto madaxweynaha caleemsaakiisa uu dhaco arrintaas weli ma aysan suurtagelin muddo toddoba bilood ka badanna dowladdiina jirtaa sow lama oran karo madaxweynaha maadaama asaga uu yahay xibintii ugu sareysay ee sharciga ama xibintii ugu sareysay ee dowladnimada la rabayna inuu ilaaliyo wixii dastuurka ku xusan sow lama oran karo in asaga dastuurkii uu ag maray su-aasha koowaad waa taas su-aasha labaad aan weydiinayo waxay tahay dowladda koonfur galbeed waxay dhisan tahay muddo ilaa iyo toddoba bilood amaba sideed bilood ilaa hadda wax isbedel la taaban karo ma jiraan dhinacyada siyaasadda amniga iyo arrimaha bulshada kalsooni daro sow kama soo wajihi karto shacabka koonfur galbeed oo ka dhuur sugayay dowladdan kana rajeynayay baahi weynna u jiray in wax isbedela ah ay dowladdan soo kordhiday
waa mahadsan tahay labadaas su-aalaan weydiinayaa madaxweynaha
hay madaxweyne waa mahadsanyahay saaxiibkay laakiin ani waxaan isleeyahay waa dadegsinya waxbuu noogu daray anaga toddobiyo tobankii bishii koob iyo tobnaad baa aniga la doortay wixii laga joogana waa la qiyaasi karaa lix bilood waxbaa ka dhiman marka horta haddii laisdhaliilaayo oo dhaliilka qofka wax kugu daro waana dadejina saaan isleeyahay run waayo in afartan iyo shan maalmood barlamaan lagu soo dhiso barlamaanka dadku inay heshiiyaana ka horeysa meeshan shabeellada hoose dhibaatooyin badanaa ka jiray anaga dib u heshiisiinaan kaga shaqeynay haddii hadda iyaga saaxiibada ayna arki waayeen annagaa sheeganayna waxaa la yidhi haddii lagu sheego waa la isshiilaa haddii lagu sheegi waayna waa la issheegaa anaga dib u heshiisiinaan ka shaqeynay dadaa la isu dilaayay dad inay wax wada dhistaan rabo is dilaayeen waxma wada dhisan karin gebagabadii heshiiskaasaan hadda u fadhinaa horumar badanna waa sameynay ciidamaan tababarnay wax badan inaan qabanaa aaminsan maayo marka dadku markay heshiiyaan ayay wax wada dhisan karaan heshiiskii hadda la wada dhamaystiray waxaan rajaynaynaa odayaasha ayaa laga sugaa maalmaha dhowna waa la dhisi doonaa laakiin annaga hadda nagama aha inaan axdi jebinayno marka waxaan isleeyahay inaan wax badan ka keennay tan kale dadku ayaga indhahooda u macalina anaga waxaan isleenahay wax badan oo taaban karaan qabanay hadda nafteeda hadiinana dhaliilana dhaliil waa mudannahay laakiin anaga hadda meel u dhaqaal naga soo gaada yaraatee ma jirto ciidamaan dhisnay madaxtooyahan dhisnay shalay geed hoostisaan fadhinay maanta madaxtooyaan joognaa ciidamaan tababarnay ciidamadaasaan rabnaa inaan hugeyno wax badan inaan qabanaan aaminsanahay meelo badan aan booqanay intii karaanka iyaga waa qabanay kuwo badan waa qaban doonaa anaga kunfee kunana ma nihin dadkuna wayna ogyihiin laakiin intii bani aadan karaankiisa oo wax dhaqaajinkan in dhaqaajina aaminsan waa mahadsantahay markana dhegeystaha ugu dambeeyaan rabaa inaan fursada siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha ah rabto madaxweynaha inaa weydiiso
aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa cabdiqaadir bare macalin waxaan jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo arrin si aada loo hadalhayo muddooyinkii u dambeeyey magaalada baydhabo oo la xiriirta dhismaha maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo oo sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono mudane madaxweyne maamulka aad soo wadid ee aad rabtid inaad ku dhawaaqda waxaa si aada loo hadal hayaa inay noqon doonaan dadka haatan xilalka haya ama dad ku dhow dhow arrinkaasi maxaad uga bidhaaminaysaa bulshada reer baydhabo
haye su-aashaada kale haddaa dhamaysatana waa madaxweynuhu jawaabtuu geli doono su-aasha kale aan madaxweynaha weydiinayo waxay tahay magaalada baydhabo waxaa haatan ka socda qaadista canshuuraha oo dadweynihii ama ganacsatadii waxaa lagu amray inay shabtida ay goostaan oo canshuurta lagu qaado marka arrintaasna dadweynuhu cabsi ayay gelisay maadaama magaalada baydhabo amnigeedu uusan ahayn mid saxan marka arrimaha la xidhiidha sugidda ammaanka magaalada baydhabo maxaa maamulkiina ugu qorshaysan waa mahadsan tahay madaxweyne horta aada u mahadsan yahay walaalkay anaga maamul hadda markii hore anaga waxaan ka fikeraynay maamul la doorto oo international communityga iyo ay dhaqaalo geliyaan oo dadka laysu keeno lays doorto ayaan raadinaynay si ayada waxyaalo badan oo hadda un hakada ka yimidaa jiro haddii hadda un kaas la heli karana anaga sideedaba aada inaan ka dheeraano dadku isdoortaanaan rabnaa hadday suurtageli weysana muddo mucayana oo iyadoo lala tashanayo dadka dega gaar ahaan degmo kasta dadkeeda oo degan in inta lala tashado oday dhaqmeedada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo ururada bulshada iyo culmaaudiinka qeybaha soomaalidu kala duwan inta lala tashado bal haddana wakti kumeel gaara si loo magacaabo la waa wax dadkao dhan u yaallo wax anaga keligeena go-aanka gaari karna ma aha haddii ay noqotona taasna dadkaan kala tashan doonaa tan kale anaga dhin dhinaca amniga ninkii baydhabo joogo hadda kulley un wixii aan isku daynay anaga dhaliil waa yeelan karnaa laakiin inaan ammaan badan isku daynay oon ciidamo aruurinay oo ciidamada meelo badan oo magaalada aan ka dejinay amniga inaan sugno inaan wixii karaankeena aan wadno asna waa ogyahay haddana anaga wixii tabri meeshayna dhigtaba dadaal badan inaan sameyno oo amni la hela ayaan rabnaa marka markaas kadibna dadku inay adeega guud oo dowladnimadu ay bixiyaan ayagaaba iska ogol marka taasna waa wax hadda oo ninkii baydhabo jooga cid walba baydhabo joogta ay og tahay waay waa mahadsan tahay madaxweyne waxaan rabaa inaan horey waxaad madaxweyne usoo noqotay jagooyin kala duwanaa usoo qabatay oo gudoomiye baarlamaan uu ka mid yahay n hadda waxaa tahay madaxweynihii maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed n maxay tahay farqiga u dhexeeya jagooyinka kala duwan ee aad marna kasoo qabatay dowladdii federaalka ahayd marna dowlad goboleedyada maxay ku kala duwan yihiin dhanka mas-uuliyadda iyo shaqada wallahi wallahi nin walba horta waktigi waktiga aada joogta iyo meesha aada joogta iyo mas-uuliyaddeeda ay ku xiran tahay mas-uuliyad waa mas-uuliyad wixii marka aa qaban karta inaad qabato un bayna ku xiran tahay de kolba meelna lama wada joogi karo da meel inta joogto ama waktigaa kaa dhamaana ama waaba lagu bedelaa haddana meeshii kaloo laisku dayi kara in laisku dayo lewaa marka ani waxaan is leeyahay waa mas-uuliyad waa mas-uuliyad inkasta hala ekaatee marka tanna mas-uuliyad yar maaha kuwii horena mas-uuliyad yar maahayn annagana wixii karaankanaga inaan adeegno oo bulshada u adeegnaan rabnaa wixii karaankanaga ah waa sameyn waa dhici kartaa inaan gudano waa dibaadkanaga sidii saxda inaan gudano wax dhici karo waa inaan ilduufnan waa dhici kartaa laakiin niyad same iyo inaan dadka u adeegnaan diyaar unahay anaga dhowaan duleedka magaalada muqdisho waxaa lagu rasaaseeyey wasiir ka tirsan dowlad goboleedka aada madaxweynaha ka tahay waxaana dhalatay su-aal ku saabsan xagee ku eg tahay xuduudda maamul goboleedka koonfur galbeed xagee isleedaha adigu maamulkaaga xuduuddiisa waa ay ku egtahay
wallahi maamulka koonfur galbeed su-aashiisa hadda ma ma islihi mar haddii la yidhi shabeellada hoose iyo baa-i bakool haddii la yidhi gobol walba meeluu ka ogyahay meelu ka bilowda waa la yaqaanaa sida uu dastuurka dhigayana dastuurkaana le xuduuduhu waa xuduudihii hore meelihii sagaashameeyadii ay ahaayeen waayo xuduud hadda la bedeli karana ma jirto ilaa iyo guddiga dastuurka ay go-aano kale ay soo saaraan marka annaga meeshii shabeellada hoose xuduudeeda ayadaa noo xuduuda waana meel hadda shaki ku jiro ama ay dadku ka qarsiin ma caad ma saarna taas baayna meelihii kale aan xuduud elanahay meelishii baay uheeda noo ah bokoolna meeshii bokool xuduud eeda xuduud noo ah shabeellaha hoosoo kale xagee xuduud ah iyo muqdisho oo ay ku kala baxaan dad badan waxaad moodaa inaanay taa u kala caddayn
wallahi meeshii labada munashiin kala fadhihi jireen baraakooyinkaa ku yaalo meel meel la wada ogyahay waayo marka taas hadda su-aal hadda ay u baahan tahay ma jirto munashiindeeda afgoodana meel ay fadhiisan jirtay munashiindeeda muqdishona meel ay fadhiisan jirtay marka tabakaayaasha ayaga ay kala fadhiyeen ayaaba nasiib wanaag hadda yaallo hadda meel hadda su-aal u baahan maabay
ugu dambeyntii maxaa is leedahay muddada xilka aada haysa waa ku gaari doontaa iyo guud ahaan dalka soomaaliya oo hadda u guuraya nidaam maamul goboleedyo oo federaal rasmi ah la filayo in labada kun iyo lix iyo tobanka uu u guuro
insha allah ani horta intaan maamulka hayo waktiga iyo harsan waxaan ilaahay ka baryaa in ummada soomaaliyeed ay dhammaanteeda heshiiso gaar ahaan kuwa saddexdan gobol wada dega inka heshiiyaan horumarna helaan dib u dhis iyo horumar iyo nabad iyo in ciidamo saddexdan gobol ay iska leeyihiin oo dadka u adeega oo booliisa loo kela oo dadka u adeega dadka u naxariisa sidii ciidan lagu arki jira ahoo dadka adeega ay leeyihiin gudka horumarna la helo waxbarasho iyo caafimaad iyo jididkoo la dhiso dhulkoo barwaaqoodo iyo dadka beerahooda sishaan u tacbadaan ayaan rajaynaa biidnillahi alkariim ta kale ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxaan urajeynayaa inay dowladnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii ay kusoo noqoto federalismkuna uu hirgalo iyadoon laisriiriixayn federalismka dad badanaa shaki ka qabo waana kala gogoyna saasaan noqonayn aniga ma qabo federalismku inuu noqdo waayo in maamulka la baahiyo nabadda la baahiyo waxbarashada la baahiyo caafimaadka la baahiyo cid walba meeshiisa jaamacad iyo iskool uu ku helo meeshii muqdisho cid walba baasboor kusoo doonan jirtay cid walba inay degmadeeda ka hesho marka maamul iyo nabad iyo horumar iyo waxbarasho labaa la baahiyey oo dadkao dhan nin walba gurigiisa koronti iyo biyo loogu geeyay in la gaaraan rajeyna oo dowladnimada soomaaliyeed dowlad dhexe oo xoog leh oo dalka sifaan u maamusha in la helan waa rajeyna aadaa umahadsan tahay madaxweyne aadaa mudan walaasha shukri intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
watahay dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo la socodsiinisay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ganacsiga inta badan wadooyinka u dhexeeya magaalooyinka dalka oo burbur lixaad lih uu soo gaaray dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey ayay ganacsato soomaali ahi waxay bilaabeen duulimaad gudaha gobolada dalka cabdifataax faarax fiidow oo loo yaqaano qalloocow waa maamul ku-xigeenka shirkadda duulimaadka ee taransum barnaamijka ganacsiga ee v o a ayuu uga warramay bilowga duulimaadkooda iyo magaalooyinka ay ka degaan magaca shirkadda waxaa la yidhahdaa transom airways waxaan shaqada bilownay saddex iyo labaatankii bishii labaad two thousand thirteen ama laba kun iyo saddex iyo tobanka xilligaan bilaabayna baahida jirta waxay ahayd in aysan jirin wax oo dhulka maraya oo gaadiida oo biibaxa iyo roobab iyo sababeen in aysan jirin wax gurmada oo dadka u fududeeyo diyaaradaha ku yaray wadanka maxaan ku yidhahdaa dhibaatooyin badan oo gobolka uu qabay hadda markii aan hawshaas bilownay kabacdi dad badan baa nagu soo dayday waxaa dhacday in yacni ay laga ay laisku soo daydo oo gobolkii uu noqdo gobolada gobolka diyaaradaha ugu badan ay degaan ilaa iyo lix kambani ay hadda degayso awalna waxaa degi jirtay laba kambani aan ku ahayn
okay intee gobolaad duulimaadka ku sameysaan gudaha soomaaliya koonfurta iyo bartamahaba
waxaan ku sameynaa gobolka gedo baay iyo bakool hiiraan jubbooyinka galguduud waa beledweyne baydhabo kismaayo doolow xudur iyo gurceel
marka dhibaatada dadka ay u qabeen inay helaan gaadiid ama duulimaad dhinaca cirka ah wax ma iska bedeleen muddadii aad shaqada bilowdeen ha maasha allah way iska bedeleen waayo markaan duulimaadka bilaabeyna beledweyne hal falayd oo sabdi ah unbaa la degayay waa maalin ka maalin sabdi ka sabdi ciddii tikid ka dhacaya ama ciddii xanuunsan ama gabadhii dhiigbaxayso ama ciddii oo dhibaato u qabtay safar deg dega maysan helayn iyadoo aada loogu cadiban ayaan shaqada bilownay haddana waxaan maraynaa inaa weyga dhan uu dego diyaaradda maalinta arbacada marka laga reebo sida sabdiga isniinta talaadada arbacada khamiista intaa waa degaan falayd beledweyne waxaan tagnaa sabdiga laba jeer iyo talaadada ayaan weygii tagnaa baydhabo waxaan tagnaa khamiista iyo isniinta oo min laba jeer ah doolow arbacada meesha idhaahdo kismaayo waxaan tagnaa axadda guraceel sidoo kale maalinta khamiista intii awooddayna oon gaarno markaas waayo weegii waxaan sameynaa lixdan saacadood oo duulimaada markaan shaqada bilaabayno waxaan ku bilaabna fokur fifty diyaarad la yidhaahdo oo maxaan ku yidhahdaa antonof haddana waxaan ku waxaan ku shaqeynaa diyaarad yar oo toddoba iyo toban qaada haddana weyga soo socda waxaa bilaabanaysa fokur fifty oo duulimaadkeeda yahay muqdisho hargeysa muqdisho garawe muqdisho kaalkacyo muqdisho beledweyne muqdisho doolow muqdisho baydhabo insha allah weyga usoo soo beledweyne hargeysa iyo annagoo rajeynayna ina dhowaan dadka aan u keenno nairobi to beledweyne diyaaradaha kale oo aad ii sheegtay inay yihiin kuwa xamuulka qaada maxay yihiin waxyaabaha aad ku qaadaan ka sokow rakaabka dadka aad qaadaysaan
waxaan ku qaadnaa diyaaradaha kaargoa waa fokor fiftiyaal waxaan ku qaadnaa waxyaabaha aan markaas aysan wadada la marsiin karin sida maraayadaha bagaashka oo yacni halista tahay inay dhex ku jajabaan iyo tasiilaadka yareerka oo loo baahan yahay oo oo laga maarmin in diyaarad la saaro sida maxaa la yidhaahdaa soo kombyuutarada waxyaabaha aan dhulka haddii gaadiidka la saaro jajaba oy dadka aada ugu dhibaateysan yihin marka idinka oo keliya miyaa ganacsanaya mise garoomada aad ku degeysaan oo kale magaalooyinka wax baad ku tartaan oo qalabka dhinaca dhismahoo kale iyo qaabka ku shaqeyn lahaa wax taakula ah baa gacan ma ka geysataa ha waayo garoonka hadda ugaas khaliif airport degmada gobolka hiiraan degmada beledweyne waa gacan weyna ka geysanay dhismihiisa sida gambaloolada hadda ay dadka harsadaan waxay ku leedahay taransom boorar oo ayadaa bilowda hoolka ugu weyn oo kow la harsado maxaan ku yidhahdaa dayactirka eraboorka gurmudweynaan ka geysanay ilaa haddaan u taaganahay oo haweeney maalin aan u soconnaa tasiilaad badan oo ay dadku u baahnaayeen waa ka xaqabtirnay waa marka gobolada kalena sidoo kale inta badan meel kasta oon duulimaad ku leenahay wixii aan ka qaban karno garoomadooda iyo maxaan ku rahda magaaladooda waan ka qabana xafiisyo waaweyn oo muctarife oo taransom laga yaqaano oo ayada ay leedahay u madax bannaan tahay uusan shaksi lahayn oo kambaniga uu leeyahay ayaa ka furan sida kismaayo baydhabo beledweyne doolow meel kasta ay duulimaad leedahay waa kambaniga ayaa iskale marka shirkadda ma dad ajnebiya iska lehoo wakiilo miyaad u tihiin mise dad soomaali ah ayaa gacanta ku haya oo malkiyadeeda iska leh maya shirkadda dad soomaaliya leh wax ajnabi malaha dad soomaali oo muctarif oo leeqaan oo ganacsatada soomaali waaweyn iska leh waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta xubin middan la mid ah dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay xubinta ganacsiga oo waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan tabinta iyada galabnimo haatanna waa kaalimihii suugaanta
markuu dadku jifixalaye jirbaadaay aan helin jugiyo onkod baan ku kacay markuu dadku jifixalaye jirbaada ay aan helin jugiyo onkod baan ku kacay waxaan jeedaaliyun jaleeca hilaadiyaba dabe ku jaciiri haw waxaan jeedaaliyun jaleeca hilaadiyaba haddaan jeeyo laabala hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebibayga xiga jid baa ka suukeeya haddaan jeeyo laabala hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebibayga xiga jid baa ka suukeeyade talana jeerin bay gasho jeegaan baan isdaawana iyaba jiilaal ku helaye talana jeerin bay gasho jeegaan baan isdaawana iyaba jiilaal ku helaye
codka macaan ee saalaxa qaasim ayaa idaacaddii galabnimo ugu dambeysay waxaa wadajiru daadinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo caashe ibraahim caashe cod sidaas iyo nabadgelyo
jidhiiri oo dhaweyn
This program has come to you from the Voice of America, Washington.